kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan abaaro soo noqnoqda roobab xilligii la filayay kadib dhaca amaba keena daadad duufaano iyo fatahaado ayaad inta badan saameyn ku yeesha soomaaliya waxaana lala xidhiidhiyaa isbeddelka ku yimid cimilada dunida iyo xaalufka ay dadku u geystaan deegaanka daraasad cusub oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada muqdisho ayaa lagu sheegay in ugu yaraan toddobaatan kun oo qof oo soomaaliyihii ay ku dhinteen sababo la xidhiidha abaaraha dalka kusoo noqnoqonaya waana amuurta aynu ku falanqaynayno barnaamijkeenna bandhiga v o a ee toddobaadkan dor najiib ciise diiriye oo ka tirsan jaamacadda simad ee magaalada muqdisho ayaa v o eda uga waramay daraasadaasi ay soo bandhigeen iyo tirada dadka abaarahaasi ku dhintay inta ay shaaciyeen sida aan ka warqabto waxaa daraasaddu ay sheegtay oo ama aan wada ognahay ilaa iyo labadii kun iyo toddobadii ilaa hadda oo aan joogno waxaa waddanka ka dhacay ilaa iyo shan abaaro oo isxigay hadda tii ugu dambeysay ee labadii kun iyo labaiyo labaatankii iyo afariyo labaatankii oo daraasaddaanu si gaara uga hadashay waxaa jiray shan xili roobaad oo isxigo oo runtii baaqday taasi oo keentay abaar xoog leh oo ku dhufatay ummadda soomaaliyeed iyo kuwooda weliba aadka u nugulay miyiga iyo meelaha fogfog ku nool taasis waxa ay keentay sida hadda cilmi baarista ay sida wadajirka u sameeyeen jaamacadda simad iyo jaamacadda london school of hygiene and tropical medicine cilmi baaristaasi oo runtii ay sidoo kale ka kaashatay hay-adda unicef iyo hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda soomaaliya cilmi baaristani sida aad sheegtay waxay soo heshay in ka badan koob iyo toddobaatan kun oo qof ayaa ku dhimatay maxaa la yidhaahdaa abaarihii u dhexeeyey labadii kun iyo labaiyo labaatankii ilaa iyo labaiyo afariyo labaatankii sidaan hadda cilmi baaristan ku helnay dadka oo siyaabo kala duwan u dhimanayay dad ku dhow soddon kun oo qof oo ka tirsan dadkaasi dhintay inay ahaayeen caruur ay da-doodu ka yar tahay shanta sano sidaa ka warqabta caruurta shanta sano da-doodu ka yar tahay iyo dadka waayeelka ah markii ay dhibaatooyinka abaaraha ay yimaadaan xoolihii iyo iyo wixii la dhaqan jiray ay ummadda ka baaba'aan mar walba waxaa dhibka ugu badan uu ku kordhaya waxay tahay waa dadka maaragtay oo culeysku ku dhacaya ay tahay dadka nugul oo caruurta ku ka yihiin siyaabaha ay dadka u dhinteen waxaa ka mid a in dee wixii ay cuni jireen oo ay ama dhaqan jireen ay ka baaba'een oo xoolihii ay ku maaragtay ka dhammaadeen oo dadkii waxay cunaan ay waayeen taasoo aad dareemi karta xanuunka ay leedahay sidoo kale waxaa jirtay dadkii in ay kaceen oo ay meelihii ay deganaayeen ka qaxeen abaaraha dartood waxaa jira safarka dhulka oo runtii la maraayo oo aada u fogfog caruurta iyo dadka waayeelka dhex ayay kusii dhammaadeen waxaa kaloo jira deegaanadii ay deganaayeen dadku markii ay ka kaceen oo ay ka baxeen waxaa jiro caafimaad iyo nidaam yar oo u samaysnaa ayaa jiro nidaamkii dadkii waa ka fogaadeen oo waa ka guureen taasi waxay keenaysaa inay ku dhacdo haddana dhibaatooyin caafimaad waxaa kaloo jira dadka markii ay yimaadaan oo meel loogu gargaaro ilaahay baa wax gargaara ay u yimaadaan waxaa jira dadkii meel kaamay ku noolaanayaan daraasaddan waxay sidoo kale og tahay dad ku dhow laba milyan oo qof ayaa waxay noqdeen internal displaced people dadka la yidhaahdo ama dadka waddanka gudihiisa ku qaxay oo abaaraha ka qaxay doctor cabdulaahi cabdi xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee puntland heer waa mahadsan tahay runtii isbeddelka cimilada dhibaatooy badan oo hadda uu u keenay wadamadii aan warshidaha lahayn wadamadii maaragtay tabartooda iska yarayd baa waxaa ka dhalatay saabeyn ah in abaartu ay badato in daadadku ay bataan in maaragtay burbur badan meelo magaalooyin badan ku yimaado in maogtahay xilliyo isku dhow dhow ay labaduba maogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankai gelin karaa dabaylo badan ay yimaadaan at the same timena ay yimaadaan roobo badan oo maaragtay wata iyo iyo abaaro maaragtay dhowr sanoba udhexayso marka doctor cabdilaahi qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaar garoobo muxuu noqon karaa diyaar garowga ay dadku samayn karaa diyaar garowga matalan afar malxadood baa waxaa mara hadda mugtahay waxaan la yidhaahdo u adkaysiga oo kaleto matalan waa marka hore in maaragtay laga diyaar garoobo oo wixii laga hortegi karo haddii abaar la saadaaliyo ay meesha ku jirto waa qodobka labaade in xoogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay vigilanta dadkii yihiin oo ay markaas u diyaar garoobaan waa marka saddexaade haddii wixii dhacaan oo muugtahay ay ay ay la falgeli karaan waa midda afraade waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad gadaxa arki karaan iyo xabkay ula noolaan karaan iyo xabki maaragtay si positive ah ay uga maaragtay ay naftooda ay isu bedeli lahayd iyo dadku inay ama horay wixii ay usoo mareen ay wax ka bartaan dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda joogna dhinaca puntland etobabar badan oo dadka la siiyey habkay maaragtay ula dhaqmayaan maaragtay marka ciladahaas yimaadaan diyaargarow tobabaro qalab meelaha qaarkood qalab la geeyey wax badan oo noocaas marka dadku markasta waxay la kulmayeen iyada oo maaragtay kii dhibtii hore aan ka kaban haddana dhib kale inay timaado marka markasta saameyntaas abaartu isu dhow dhow waa imaaneysay oo maaragtay waxaa dhici karta inta hadda abaari jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayagoo full recovery samayn haddana u maaragtay midii kale ku dhufato ama daad intay yimaadaan khasaaro kala geystaa marka laba extream oo runtii aada iyo aada usoo nonoqonaya weeye wixii dee cimiladaas keentay la jiro halkaa laftigoodina waxaa jira dadka laftigooda waxyaala ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mushkulooyinkan inay maaragtay ay saameyn wa yeeshaan xaalufinta dhirta carragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhuldaaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaad guur ku ridaya dhulka khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilado laga hortegi kara ama wax laga qaban karo balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbedelka cimilada waxa ugu culus ma garanaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye duxusha waxaa soo kordhay maxaan ku idhahdaa maaragtay dixowgii plastigii iyo brushinkii sabooyinkaas maasaragedi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyeysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan banee ka guur meel kale banee oo markaa ma garanaysaa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabao markaynu deegaanka hadlayno had iyo jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray boqol kiiba toddobaatan ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerada maanta waa dhinacii kale boqol kiiba toddobaatan ay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinku soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aada iyo aada looga hadlo abaaruhu kuma cusbo geeska afrika balse khubradu waxay sheegayaan sanadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aada u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa konton bilyan oo dollar sanadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbedelka cimilada doctor cabdilaahi cabdi oo hore wasiir uga soo noqday puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbedelka cimilada way caawiyaan laakiin caawimaada iyo waxa kala weyn culayska meesha ka jira dhibta hadda soomaaliya ka jirta wuxuu waxa weeyaan mushkilo daba dheeraatay oo adduunkii maaragtay runtii uu ka daalay oo waa la socotaayo in badan ayay kusoo celceliyaan doona fatiig oo dadki maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqda bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo wakti kooban laakiin soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin wadamo badan oo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray ayadoo africa o dhan la caawiyo haddana inaga levelka soomaali ahaan joognaba wuxuu noqday level u baahan gacankuhan joogta ah oo iyadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la og yahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe waxaa la ka socda ukrain meelo kaloo dhisasar ka dhacay
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa intaaynu mar kale barnaamijkan oo kalea ku kulmayno dhankayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo